bismillaahi raxmaan raxiim salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkeegu idiin soo gaarayo halkani waa radio gesnaayo muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m amiga haartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada waad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xilyadan oo kale toddobaadkani soo saaraha il socodsiinta barnaamijka waa anigoo cabdifitaax axmed ah waxaana diradda aynu ku saari doonaa islamarkaana barnaamijkaen kaga hadli doonaa sidee loo horumarin karaa waxbarashada dhalinyarada ka habsaantay xilliga waxbarashada waxaa barnaamijka marti ugu ah shariif axmed cali sow maxamed deeq iyo sidoo kale maxamed shariif cali kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada tani johar ee saaxib yaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
dhalinyaradu marka ay dhaafaan wakhtiga waxbarashada islamarkaasina lagu barto dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxa ay noqdaan kuwa gebi ahaanba ka moraal jaba in ay sii wadaan raadinta nolosha waxbarashada waxaana ay sabab u noqotaa taasi inay noqdaan kuwa ka shaqeeya shaqooyinka qeybtood ay ku adag tahay inay qabtaan si loo helo goobo waxbarasho islamarkaana dhalinyarada wakhtigooda dhaafay ama wakhtiga waxbarashadu ay waxbarasho ka helaan ayaan waxaan barnaamijkaani diradda ku saarnay sida loo horumarin karo waxbarashada dhalinyarada ka habsaantay xilliga waxbarashada iyaga oo gelina shaqeeya gelina heli kara goob ay ku waxbartaan dadka waaweyn haddaba waxaynu barnaamijka intiisa badanba diradda ku saarnay sida loo heli karo horumarinna loogu sameyn karo waxbarashada dadka waaweyn ama dhalinyarada wakhtigooda uu dhaafay xilliga waxbarashada waxaynu ku horeyn doonaa maxamed deeq oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladan oo aynu weydiinay sida aragti ahaan loo horumarin karo waxbarashada dhalinyarada aan haatan haysan waxbarashada xilliga da-dooda ay dhigan lahaayeen dugsiyadana ah laga soo gudbay waayahay maxamed deeq waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaaladan jowhar radio isnaayna marar badan barnaamijyo aan ku wareysanay toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa qeybtiisa koowaad sida loo horumarin karo waxbarashada dhalinyarada ka habsaamay inay waxbartaan tusaale ahaan qaar aan waxbaran xirfadana lahayn sidoo kale aqoontii kalena baran ayaa jirta marka hore kusoo dhawo barnaamijka
waa ku dhawaa mahadsantahay fataax saki adig iyo farsamayaqaanka waa idin salaamaya markaan usoo laabtay su-aasha ah sidee ama dib kobcin loogu sameyn karaa dadkii waxbarashada saan u fahmo su-aashaada runtii waxaa jira dhalinyaro badan xirfadlayaal ah oo haddana xirfadaha indhaha ka bartay oon aqoon lahayn horta arrinkaas waa caqabad soo noqnoqota dhibaatooyin badan ay leedahay marka horta dib kawash waa la sameyn karaa qofka asay ku xiran tahay iyo marka deegaanka uu ku noolyahay ku xiran tahay marka dib kabashan waxyaaba badana fududeeyo qofka inuu asiga mataqaana isku dhiirigeliyo inuu wax un sameeyo ama ugu yaraata xataa afka soomaaliga inuu qori karo ama xisaabtii ama taa inuu fahmi karo xitaa qofkaasay kooda marka horta waa qofkan aska timaada niyad ahaan oo gacan qaato waayahay tiro ahaan ma dhihi karnaa dad badan ayaa jira oo dhalinyaro ah oo ay waxbarashadii ka habsaantay way jiraan dhalinyar badanaa jirto duruufo adag ka reebtay qaar mataqaanaa waqtigooga ayaga iska dayacay way jiraan dhalinyar badanaa jirto waxbarasha adeeg waxbarasho aanan helin way jiraan qisaawo kala duwan baa ku kaliftee waayahay dhalinyarada hadda aad is leedahay magaalada way ku nool yihiin fursado haddii ay helaan oo ay markaasi ku kubcin karaan waxbarashadii ka habsaantay fursado ceenkee ah ayaa jira ad is leedahay wax waa lagu bari karaa wallahi waa jiraan fursado badanaa jiro ay bixiyaan hay-adaha kuwa lokol ah oo ka shaqeeya gobolka bixiya deeq waxbarasho lacag la-aan ah oo weliba dadka waaweyn ah gelinka dambe xataa ay soo galaana jiraan qofku waa iska diiwaan gelin karaa waana lacag la-aan hadduu asig go-aansado inuu mataqaanaa ka qayb qaato ama wax barto muddo koona wax ku baran karaa marka fursadaha waa jiraan mid jeebkiisa taa wuu sameyn karaa haddii awoodin dhaqaale xumo ay jirtana kuley waxaa jira hay-adahaasa jiraan fangareeyo iskuul wax lagu barto xitaa qaar waxaa jirto lagu barta farsamada gacanta lagu bartaa jiro marka waa fursado badanaa jira wax lagu baran karo markaanu fiirino xilligii dowladdii hore intaysan dowladda burburin waxaa jiray sida la sheego iskuulaad dugsi sare ama dugsiga dadka waaweyn la yiraahdo oo gelinkii dambe subaxda hore inuu qofka soo shaqaysto gelinkii dambena waxbarashadii kahabsaanta uu dib u raadiyo fikirkaasoo kale ka waran fikir fiican oo ahaa waxaa jira layiri dugsiga farsamada la dhihi jira dadka waaweyn wax ku baran jiray dumar iyo ragba intaba u kala baxsaneen farshaxanka la baran jiray gabdhaha waxaa la bari jiray aqaan tolista iyo la yiri sidoo kaleenta ragga waxaa la bari jiray faryaamada foondiga korontada yacni shaqooyin kala duwan mixno kala duwan taa adiga dowlad ma adiga rabitaankaaga aad markaas marka iyadoo waa jirtaa haddaba walow een dowla aynan ahayn een hay-ada ay bixiyaan laakiin mid dowli ah weli ma arkin marka saas ay tahay waa kal- qofka waa ka faa'iidaysan karaa wax shuruud oo ku xirana ma jirtaan aaminsanaa waayahay ugu dambeyn marka markaynu fiirino een, fikirka ku aadan waxbarashada iyo dhallinyarada waxbarashada ka habsaantay maxaa is leedahay haddii dhallinyaradaasi een, waxbarashadii ay helaan way tari doontaa oo deegaanka way ka anfici doonaa horta way tari doontaayo een, qofka shaqsiga nafsadiisa asiga een, aan wax bartay iyo kan wax baranin isku title maaha isku qiimana maaha sheygan maanta markaad sharxi kartid een, waxtarkiisa aad dhihi kartid intaana intaanan ku qabanaa shaqadan intaas intaasaan gelayso intaasaan qaadanayso hadal kalsoonida ninka mataqaana macaamilka markaas loo shaqeynaya kula hadashid barayska aa qabsatid oo kulaashin kartaa laakiin markii shaqadaadii indhaha keliya aa ka baratay wixii aa ku dayday aa noqotid ama ama xisaab ahaan aa u gudbi karin hadda waxaa lagu leeyahay een, shaqada shaqan may ahaa intaasaa ii qabanaysaa invoice ahaan igu soo dir invoice wax ma ku qori kartid qiimihii ma qiimeyn kartid qofka ii qiimeeyo kuri waxaa intaan intaan okay ii soo dira lagu leeyahay wixii qaras ku kacay macal maaldoonbaradaada iska soo dira iska dira wixii aaday aqoonteeda ma leedi marka meesha waxaa ku dhumaya maqaamkaagii iyo qiimihii bareyska aa ku shaqeyla hataa meesha waa ku dhumaa laakiin waxaa marka aad cilmiyiin aa u barata aqoonteeda aad leedahay aa isku dhufatood aad tiraahda intaas intaas intaasaa gelayso intaas beriyan way qaadanaya qarash intaasaa ku kaceys markaa tiraahdeed qofka wuxuu qaadanaya nin waxbarta inaad tahay qiimihii markaas kulaashiisatan kuulgalaa marka wax aqoon darada koob waxay hoos u dhigay qiimahaaga
oo qiimahaada geleysa qiimahaaga dilaysaa mar labaad aad naftaas ahada kuuma roona in wax walba ogaatid aad ogaalku ahaad waxbarasha naftiga in lagu shaqaa iska looma barto wax walba ogaalka ah nafsadaada ogaal ay kaa su-aalaha kaa dhex guuxayo inaad isu jawaabi kartid waayahay dhallinyaradaas marka maxaa ugu baaqi lahayd si loogu gudbo een, dhallinyarada waxbarashada ay gaabka ka gasheen ay waxbarasho u helaan waxaan leeyahay asxaabey waxbarasha lekama gabooba aniga kula hadlaya haddaad fursad aan helo waan ka faa'iidaysanaa waxbarashada gaboob ma lahan inaad barato alxamdulilah maanta waaba shaqaysanaysaa horena waa kuu sheegay shaqadii waxbarashada iskuma xirno laakiin inaad nafsadaada su-aalaha ka dhex guuxaya beri aad ka jawaabi karto ubadkaaga xataa mataqaana markaa aad qiimaha waxbarashada leedahay adaa ogtahay aad cunugaagana waa baasha geen kartaa ama ku- aad ku tarbiyaan kartaa ku ilaali kartaa marka waxbarashada aaday muhiim u tahay waxaan leeyahay haddaad ge- shaqo haysatid gelinka hore soo shaqayso gelinka dambena goob alaal goobtaad ka helaysa adeeg waxbarasho
Hoy, hoy, hoy, daliano. Hoy, hoy, hoy, daliano. Dhulku hooyo wixii ka dhaca haddaan iska dhega tirayno oo aan ka dhiidhiyaynin
miyaa dhibta laga baxaya
miyaa miyaa dhibka laga baxaya maxamed shariif cali waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada tani jowar asaguna waxaaynu markaasi dhankiisa weydiinay aragtidiisa ku aadan sida la horumarin karo waxbarashada dhallinyarada habsaantay waxbarashada xilliga ay baran lahaayeen ee saxda ahaa toddobaadkan waxaynu ka hadlaynaa sidee dhallinyarada da-da dhaaftay ama dadka waaweyn ee aan waxbarashada helin fursado waxbarasho ay ku heli karaan ka hor intaanan su-aashaasi jawaabteeda aanan gelin kusoo dhowo barnaamij Een, waa ku dhowahay barnaamijka een, aadaan uga faraxsanahay in barnaamijkan towgeyga saddexaad barnaamijka noocan oo kale aan kasoo muuqdo een, ii sheeg qofka waxbarasho yacni waxaa la rabaa qofka inuu horta waxbarashada sidiisaba da- sideedaba da' ma laha yacni qofka een, ii sheeg had- intay waxyaatada ku jirto way u furan tahay inuu wax barto laakiin inuu qofka qoosto oo nolosha uu ku qoostaa noo daran maga waxbarashada mar kasta waa furan tahay iyada sideedaba waayahay markaan marka fiirino maadaama fursadaas ay bannaan tahay dadka da-da ah ama dhalinyarada ay dhaafay wakhtigii dugsi hoose ay dhigan lahaayeen xilligii horena waxaa jiri jirtay dugsi sare ama waa dugsiga dadka waaweyn oo galbihii wax ay ku bartaan subaxdiina shaqadooda ay iska aadaan sidee lagu heli karaa hadda goob ay wax ku bartaan dadka een waxbarashada ay wakhtigooda dhaaftay ii sheeg horta waa wasaaradda eh, waxbarashada waxaa la rabaa inay diyaariso een, arrintaas arrin looga hortagayo dadka ejka noqday ama eh, civil war dagaalka sokeeye oo saameeyey Een, si loo helo waxbarasho waqtigoodii si ay ula baritamaan dadka ii sheeg iyaga een, ama jiilkooda ama iyaga ka tegay yani wasaaradda waxaa looga baahan inay sameyso een, m- iskuul iyaga u khaas ah Een, tani shay waxaa la rabaa haddana in ii sheeg maamulkan waxaa looga fadhiyaa dadka si ay han u yeeshaan waxbarashadii dad qofka inay yacni dhalinyarada cuslaatay ay yacni saasoo kale ay ka bixiyaan si free ay wax ku bartaan dhalinyarada cuslaatay qofka hadduu wax soo bartana uu helo een, shaqo yacni markaas wuxuu ku qasbanaanaa qofku markuu arko is- ee, nin asaagiisa oo wax bartay ee haddana shaqaynayo yacni wuxuu yeelanayaa han inuu wax barto laakiin marka uu arko dadkii wax barto derbiyada iska fadhiyo qofka niyadu ka dhimanaya marka een, ii sheeg een, wasaaradda waxbarashada iyadaa looga fadhiyaa inay sameyso iskuul qaaso dad baaweyn oo waxaa jiro oo u baahan ba inay arrintaas ka faa'iidaystaan oo aad u badan weli waayahay magaalada hadda aynu joogno markaan fiirino dadkeeda inta badanba iskuullada hadda ku yaala iyo inta waxbarata waa un dhalinyarada weliba kuwa yaryar ee da-dooda ay wakhtigooda joogto dadka da-da dhaafay ama dhalinyarada da-da dhaafay si gaara dhalinyarada een, maxaad dhihi lahayd iyagu qudhooda si ay uga faa'iidaystaan haddii fursadahan la helo wallaahi een, ii sheeg horta magaaladeenna haddii ay dadkii dhalinyarta jaanisay horta u tahay haddii ba- xarumo ama se goobo wax lagu barto dadkaas saas oo kale ee, haddii la sameeyo yacni inay wax bartaan een, magaaladii xataa sumcad u tahay qofku markuu wax barto yacni een, wax badan ee aqoonta u diidaysaa jirto laakiin qofka hadduusan aqoon lahayn yacni waa qof iska caamiya oo waxyaabo ay aqoonta ka celin lahayd aa waxaa laga yaabaa inuu unuglaado inuu dagaal qabiil ku dhaco ama se ii sheeg waxyaabo aan qurux badnayn inuu sameeyo marka waa muhiim inuu qofka wax barto oo goobtaas aado jaanis weyna u tahay naftiisana u wanaagsan tahay gobolkana u wanaagsan yahay waayahay een, si loo helo marka maalgelintaasi iyo in la helo iskuulaadaasi ciddii maalgelin lahayd hay-adaha maamulka iyo qof walba ka qayb qaadan karo in dhalinyarada wakhtiga waxbarashada dhaaftay waxbarasho helaan maxaa u baaqan Een, wallaahi horta een, ii sheeg ee, dowladda dhexe hadda madaxweyne xasan sheekh yacni een, ii sheeg dardargelinta ay ku wadaan een, dhanka waxbarashada waa hadda heer wanaagsan ay mareysaa marka een, maadaama intaas ay dowladda sameysay intaana waxaan aaminsanahay inay intaan dhimanna ay dhammaystiri karto si yacni dadkii ejka ahaa amase xoogo weynaa ay han iyo niye u yeeshaan markaan waa ka ii sheeg dowladda federaalkana waa ka sugaynaa iyo maamul goboleedkaba si dadkan ay uga faa'iidaystaan een, waxbarashadoodii si ay ula bartamaan wadamadaas ama adduunyada xidigaha martay
ugu dambeyn fursad ma u tahay dhalinyarada een, cuslaatay ee waxbarashada wakhtigooda dhaafay haddii ay waxbarashadii ay helaan oo ay goobahaas wax ku bartaan fursad kale oo ay dib shaqooyin ka wanaagsan kuwa hadda ay waxbarashada darteed ay ku waayeen dhalinyaradaas inay ku helaan aad iyo aad aad iyo aad hadda waan aragnaa oo waxaan aragnaa haddaba dha- dhalinyaro cuslaatay oo hadda wax baranayso dadka qaarkeedna ay xoogaa ay isleeyihiin yani haddii tiim ahaan ahaan lahaydeen tiimkiinan yani isku daa ama isku jiila yani waayba markaas dadka opportunity kalento amase niig- niidhis kalento u ahaan lahayd Een, haddayba jirtaaba dad waaweyn oo hadda fadhiyaa jiro een, iskuullada marka oo wax bartay iyo dad ha- oo fadhiistay oo iyaga waaweyn hadda shahaada qaataa jiro marka fursad weyn waay waan soo dhaweynaa aniga ugu dambeyn een, ah, shariif waana su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijkan dhalinyarada een, ah, mawduuca barnaamijka looga hadlaya ee ah een, waxbarashada dhalinyarada ee wakhtigooda uu idlaaday ma is leedahay mawduucani inuu sii socdo oo uu qeybo kale uu gaaro si dhalinyaradaas ay fursad u helaan waa loo baahan yahay aad iyo aad aad iyo aad mawluucan loogu baahay hataa in laga hadlo ama saxaafadda ay si fiican wacyigelintan ay usii wado waa soo dhaweyneynaa so waa meeshii loogu baahnaa ama waqtigii loo baahnaa aad ka hadasheen idinkana aad iyo aad aa umahadsantihiin hana joojinin arrintan bal si ay dadka ay niye u yeeshaan sii wadaan leeyahay idinkana waa idinka mahadcelinaynaa waxyaabaha ay bulshada u baahan tahay aad mar kastaba aad uga taagan tihiin inay bulshada aad u wacyigelisaan si dhalinyarada cuslaatay ee waxbarashadoodii ay uga faa'iidaystaan aysan nolosha ka dhicin shariif axmed cali sow waxa uu ka mid yahay gudoomiyeyaasha ururada dhalinyarada ee ka dhisan magaalada tani jowhar waxaynu qaybta koowaad ee barnaamijka dhalinyarada aynu ku weydiinaynaa aragtidiisa ku aadan sida loo horumarin karo waxbarashada dhalinyarada ka habsaantay xilliga waxbarashada iyo sidoo kale ururkooda waxyaabaha uu dhaqdhaqaaqo haddii ay qayb ka tahay horumarinta iyo wacyigelinta waxbarashada dhalinyarada ka habsaantay xilliga waxbarashada Een, shariif kusoo dhawow barnaamijka dhalinyarada ee radio snag Eh, waan dhowahay eh, magacayga waa shariif axmed calisow waxaan ahay gudoomiyaha ururka jowhar youth volunteer waayahay waa mahadsantahay shariif Een, aragtidaada ku aadan sida loo horumarin karo waxbarashada dadka waaweyn maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar si gaaraan aad ka mid tahay kuwa ururada magaalada u dhaqdhaqaaqa een horjoogayaasha u ah Eh, runtii adult education ama waxbarashada dadka waaweyn eh, duruufo badan ay dadka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka gobolkan uu soo maray Eh, dadka waaweyn eh, waxaa jira waxyaabo badan oo u saamixi waayey ayagoo yaryar inay waxbartaan ama la waxbaro Eh, duruufahaasoo isugu jiro eh, duruufo oo dhaqaale eh, duruufo eh, goobaha oo waxbarashada xiliyadaas inaysan baahsanaynin ay koobnaaday Eh, iyo deegaanada qaar oo runtii iskuulba laga waayey marxaladii shan iyo tobankii sano lasoo maray ilaa tobankii sano oo runtii waxbarashada eh, hal dhinac ay aheeday oo ragga meesha haysto xukumayey waxa ay aheeday marka kolley warta waa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed maanta inta waxbaratay inta aan waxbaranin marka la qiimeeyey inta aan waxbaranina badan Eh, hase ahaatee maanta waxaan aaminsanahay in la joogo waqtigii inta yaryar iyo inta waaweynba waxbarashada ay wada aadi lahaayeen leanna nolosha sideeda rasmiga ah oo xaqiiqada ah nolosha dhan waaba in wax la bartaa nolosha ah Eh, runtii waxaan aaminsanahay eh, dhalinyaradu maanta waxaan ognahay eh, aabba iyo hooyooyinaa jaamacada ka qalin jibinayo Eh, runtii eh, waxbarashada dadka waaweyn ama dadka waxbarashada eh, heerkeedii ka raagay oo dhaafay waxaa jiro runtii habab badan iyo qaabo badanaa jiro Eh, annaga xaqiiqatan eh, waxaa u badan inta badan qorshaha dowladeed oo wasaaradaha waxbarashada ama yacni wasaaradda waxbarashada ka hor waxbarashadu waxay aheeday dee eh, mu'asasaad ama eh, aa qaabili jira waxbarashooyinka iskuullada marka waxaa jirta haddana inay yacni waxbarasho la-aan ay u noqdeen waxaa jirta sidoo kale istiraatiijiyo oo oo dowladeed iyo mid oo oo kalaan jirinba xilligaas liannahu eh, qorshaha iyo ma la qiimeynta ma lagu darsanin annaga inta badan a- a- ardayga markuu dugsi ho- uu ka qalin jibiyo dugsiga qur-aanka kariimka iskuulaa la geynayay saasay wax u baranayeen marka waxaan ognahay eh, goob walbo eh, ama deegaan walba goob waxbarasho inaan laga heli karin xilligaas ama waqtiyada lasoo dhaafay daahfuran eh, laakiin maanta waxaa muhiim ah marka annaga waa wacyigelinaa runtii wacyigelin iyo in mar walba waxbarashada dadka aan ugu baaqno oo in wax la barto liannahu qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun codka ilaahay subxaanahu watacaala oo dadka waxbartay iyo kuwaan waxbaranin ma sinna waayahay urur ahaan ee ma idin qorshaysan tahay inaad dhalinyarada aad ka wacyigelisaan sidii markaasi waxbarashada ay usii wadan lahaayeen haddii ay dhaafeen wakhtigii ay wax la baran lahaayeen hadda caruurta iyo dhalinyarada yaryar ee wax ka barata dugsiyada mar walbana anaga buurinteyna iyo wacyigelinteyna iyo dhiirigelinta oo weliba dhulkan baadiyaha ah iyo degmooyin
Hoy, hoy, hoy, dhalinyaro. Hoy, hoy, hoy, dhalinyaro. Dhulka hooyo wixii ka dhaca haddaan iska dhega tirayno oo aan ka dhiidhiyaynin miyaa miyaa dhibta laga baxaya
miyaa miyaa dhibka laga baxaya kaasi waxa uu ahaa shariif axmed cali sow oo ka qaybgalayay barnaamijka dhalinyarada guud ahaan saaxiib yaal halka ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dhalinyarada oo idinkaga imaanaya radioga snai ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertz anigoo cabdifataax axmed ah ayaa soo saara barnaamijka toddobaadkan idinla socodsiinayey intaynu ku kulmi doono toddobaadyada xiga cidda uu barnaamijkeena seegay waxa ay dib kaga daalacan kartaa mareegyada baraha bulshada aynu ku leenahay ee facebook iyo youtube isugu jira ee snai radio isma dhaafno ammaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu